midda kale maxaan rabnaa inaad aa iskaashatiin shaqaalaha gawaasko iyo dadweynaha macaamiisha beriyaashan dambe maxaa jirtaa in aad shaqaalaha la dagaalamahayo oo mar kastaba qayle ay yeerayso oo annaga iyo macaamiishna aan- aan boliis la tegayno oo lasoo qabanayo arrintaas waa laga fiican yahay ninkan shaqaalaha eh waa nin adeeg kusiinahayo waa adeeg muhiim bu kusiinaya oo biyo eh wuxuu meesha gurigaada u imaanahayana maxaa waye inuu saacad akhriyo mise xaaladaada biyaha uu ogaado marka adiga haddaad erida xidhato oo markuu iga fur ku dhahana aad dagaal ku bilowdo aad bay u farxun tahay in laga eh, laga kaafto maan jeclayn lahayn oo la iska dhaafo oo shaqaalaha eh, xiriir lala sameeyo oo shaqaalaha lala shaqeeyo si adeegaas biyaha u heshiin Eh, midda kaloo dadweynaha u cadaynayno maanta eh, arrimahan biilka haddii walaal biilka aad bixin wayso wakaaladani waa duminaysaa biyaha Eh, kuwan hadda biyaha helaayana waayni doonaan ayaha dambe dadkan biilka bixiya aan leenahana waa kuwan biyaha helayaan kuwan kaloo biyaha helayna annaga hadda kama hadlayno hadda maxaan ka hadlaynaa kuwan ayaga biyaha helayeen fadlan biilka biyaha iska bixiya haddaad rabtiin biyaha inaad sii cabtiin oo biyahan ay- shirkaddan ay sii socoto haddii biilkaas aad bixin wayso hadda markaan nii siiyo arrinta dhabta eh maxaa ka jirta kambanyaal badan baa kenya ka jiraan marka nyaanyuuka iyo nyahururu aad tagto dadka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal biyahay bixiyaan gaarisa marka imaato oo dadkina muslim u badan yaho boqolkiiba sagaashan iyo sagaal muslim ay yihiin boqolkiiba labaatan iyo shan baa biyo ka bixiyaan Eh, biyaha lagu weysaysanayo dhan marka maxay noqonayaan xaaraan biyaha la isticmaalayo dhan maxay noqonayaan xaaraan biyaha geedahan aan harsanayno biyaha aad waraabinayso dhan xaaraan bay noqonayaan marka walaalay arrintaas inaad ka kaafutoobtiinaan rabnaa oo biilka biyaha iska bixisiin ha iloowina biyaha qasab weyse farta in la bixiyo maxaa yeeshe ololahana meel kasta mari doono guri la dhaafi doono ma jiro markaad sidaasaa u ogaanaysiin walaalayaal inta shay oo nin sheega waa inaad qasab bay tahay inaad raacdo inaad biilka iska bixisa inaad xariir la yeesho shaqaalaha oo shaqaalaha aad la shaqayso inaad guriga ka furto maadaama eh, biilka lasoo qorhayo biilka haddaad u baahan tahay xafiiska imaan kartaa waa lagu siinaa biilkaada maxaana ku bixini post bank mise mpesa annaga xafiiskayna lacag biyo ma qaado lacagta biyaha maxaa lagu qaadaa un adoo mpesa ku bixiso oo paybilkiisa uu yahay sideed sideed eber lix boqol mise lix eber eber sideed sideed eber lix eber eber waa paybilkayna gawasco Eh, markaad zonka nambarkaada yaa ge- gelini eh, lacagtii lagu lahayaa gelini waa soo diri markiina xafiiska imaani rasiiskaada qaadani mise hataa eh, messajkii unbaa haysani bil kasta saasa ku bixini haddii cilad imaato messajkaada yaa ku saacidaya marka arrintaasaan ni ogeysiinaya